dalkayga dalkayga dalkayga allaha u naxariistee waxaa maanta lagu aasay magaalada nairobi abwaankii caanka ahaa cabdi maxamed amiin cabdi maxamed amiin waxa uu ku dhashay magaalada gabiley ee u dhexaysa magaalada hargeysa iyo magaalada boorame sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo shantii dhalashadaasina waa qiyaas sida abwaanku uu naf ahaantiisu kol hore ii sheegay cabdi maxamed amiin waxa uu ku barbaaray kuna hana qaaday kuna reeraystay magaalada muqdisho cabdi maxamed amiin allaha u naxariistee waxa uu fanka bilaabay kun sagaal boqol konton iyo saddexdii suugaantii abwaan cabdi maxamed amiin ayaa waxaa lagu ururiyey buug lagu magacaabay hillin hayaan haddaba mar aan buuggaas suugaanta abwaanka lagu ururiyey wax ka weydiiyey mar aan ku kulannay abwaanka magaalada jabuuti ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa mar uu arrintaasi iiga warramayey waxa uu yidhi waad mahadsantahay yuusuf aad iyo aad baan idinku mahadinayaa mahaddaad b b c tin yani wakhtigan iyo fursaddan aad siiseen bal inaan wuxuun taariikhda waxaa kaloo aan ku faraxsanahay in wixii aan tiriyey wixii lumay ama maxaanku idhahdaa si kale ee u baxay mooyaane aan isku soo ururiyey oo wux uun taariikhahoo bal sugaantiia aan ka tago maxaanku idhahdaa markii tii alle ii timaado iyadana waa mid
soomaali badan ayaa abwaan cabdi maxamed amiin allaha u naxariistee waxa ay si aada ugu xasuustaan heestii lan kruuser ee ay qaadi jirtay fanaanadda caanka ah saado haddaba cabdi xaashi ayaa maanta waxa uu ka mid ahaa soomaalidii cabdi maxamed amiin ku soo aastay qubuuro ku yaala magaalada nairobi kadibna istuudiyaha ayaan kula kulmay waxaanan wax ka weydiiyey nin caynkee ah ayuu ahaa cabdi maxamed amiin marka hore cabdi maxamed amiin ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo eheladii iyo dadka soomaaliyeed oo dhanna samir iimaan ha ka siiyo intaa kadib cabdi wuxuu ahaa nin waddani ah noloshiisoo dhan u huray ummadda soomaaliyeed sidii ay uga bixi lahayd dhibaatada haysata wuxuu ahaa ninaan marnaba kala ka waaban ama ka masuugin inuu dadka soomaaliyeed u sheego mas-uul iyo qof kastaba danta ummaddu meeshay ku jirta iyo siday dhibaatada uga bixi lahayd ilaahay u naxariisto taariikhdiisa wuxuu ku dhammaystay isagoo halgan ku jira ummadda soomaaliya siday dhib uga baxdo cabdi maxamed amiin mar aan la kulmay hadda ka hor allah u naxariista wuxuu ii sheegay inaad adugu ahayd ninkii meel mariyey ee heestii caanka noqotay ee lankaruuser markaad ahayd maamulaha tiyatarka golihii murtida iyo madadaalada ee magaalada muqdisho sidee arrintaa u dhacday bal wax yar nooga xus arrintaasi waxay ahayd cabdi maxamed wuxuu ka soo noqday dibadda markuu ka soo noqdayna wakhtigaasi dalka soomaaliya wuxuu ku jiray marxalad aad u qallabsan oo ah dadkii oo bakhtiyaaya oo dhibaato badani ay jirto iyo lankruusarkii oo dalka qabsaday yacni qiimo sarena ugu fadhida marka wuxuu soo allifay kolkuu arrintaa arkay riwaayaddaasuu soo allifay riwaayaddaasoo u sheegaysay dadka iyo dowladdaba inaynan mudnayn dadka soomaaliyeed in hantidooda la geliyo lankaruusarkan carrada ka badan ee qaaliga ah ee dalfog lagu soo sameeyey dadkuna ay baahi u dhimanayaan oo weliba ay ahayd markii qaxooti badanina uu joogay ee deeqda laynoogu keeni jiray gallayda cabdi kolkuu arrintaas intuu allifay ayuu maadaama uu kolkaasi isagu uuna dhaqdhaqaaq u lahayn fannaaniinta naftoodana ayna yacnii kolkaasi laga gabbanaayey qof waliba anuu ii keenay iyada oo qoran waxaanan ku idhi waa meel marinaynaa arrintan waxaan kolkaasi aan idhi u dhiib saado u dhiib baan ku idhi laxanka samee saado u dhiib saade wuu u geeyey markii hore saade way diiday marka wuxuu u dhiibay gabadh juuniyarad ahayd oo la yidhaaho nimco yaasiin cabdi wuu igu soo noqday wuxuu igu yidhi saada way diiday laakiin waxaan u dhiibay nimco yaasiin waxaan idhi nimco yaasiin ka soo qaad sababtaan sidaa u lahaana waxaa weeye fanaaniinta waan bartay yacni gudbinta inkastoo iyaduna fanaanad fiicada ahayd laakiin waxay ahayd junior bay ahayd marka cabdi wuu ka soo qaaday wuu ii keenay abwaan cabdidhuux oo hadda nool oo jooga ayaan waxaan ku yidhi saada iigu yeedh saada ii timid waxaan idhi heestan cabdi wuu ku keenay soo ma ahaabay tiri kolka maxaad ku diidda maya ma qabanayay tiri anu waxaan idhi markaa tani waa taa taariikhda ku gelaysay cidna waxma uma dhimaysid yani ummadda soomaaliyeed baad waxu sheegaysaa anaa kuu daray haddaad adugu tidhi waan qabanayaa bay tihi saasay ku qabatay waxayna erey i weydiisay xaggeen ku qaadayaa anaa u samaynayaan idhi meelaad ku qaaddo sababtoa waxaa soo dhoweyd maalintii warfaafinta taasaanan ugu talagalay sidaasayna heestaasi ku hirgashay waxaa kaloo ka mid ah suugaanta lagu xasuusto abwaan cabdi maxamed amiin allaha u naxariistee heestan la yidhaahdo allow maxaan god abeese galay heestaas uu ku qaadayo magaalada cadan sannadihii siddeetamayadii kadib markii uu ka cararay magaalada adisababa ee dalka etoobiya markii la dilay saaxiibbadiisa allaha u naxariistee abwaan cabdi maxamed amiin waxa uu ifka uga tegey saddex wiil iyo shan gabdhood in badanna waxaa lagu xasuusan doonaa suugaantiisii kala gedisneed ee waddaniga ahayd yuusuf xasan b b c nairobi
maxaan halaqyow